Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta loogu dabaaldegay maalintii labaad ee munaasabadda Ciidulfitriga, iyadoo goobaha loo dalxiis tago lagu arkay waalidiin carruurtooda la damaashaadaya, isla markaana sawir la galaya. Goobaha loo dalxiis tago iyo goobaha lagu cunteeyo ayaa laga dareemayaa damaashaadka ciidda. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Beledweyne, kuwaas oo ku ciidaya maalintii labaad ee Ciidulfitriga, ayaa Muslimiinta ugu hambalyeeyay, iyaga oo sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ku ciidaan magaalada.
maanta waa maalintii labaad ee ciidulfidriga waxaan leeyahay bulshada islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed khaasatan magaalada beledweyne waxaan leeyahay hambalyo dadka ku nool waxaan leeyahay maalinta labaad ee ciidulfidriga waa idinkaga hambalyeyneynaa ilaahay idinka aqbalo aqmaasha aad soo samayseen acmaal saalixaada ayaad soo samayseen bishii ramadaanka ilaahay idinka aqbalo ilaahay ramadaanka ramadaankiisana caafimaad idinku gaarsiiyo ilaahay ke- jannada kuwii noo kulmeen hanaga dhigo bulshada maanta aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin maasha allah farxad weyn ayaa ka muuqata wejiyadooda maxaa yeelay waxay ku ciideen maalinta labaad magaalada beledweyne ciid farxad leh oo ka wanaagsan ciidihii hore maasha allah oo xilli barwaaqo ay tahay alxamdulilah arrintaasna ilaah ayaa ku mahadsan hambalyo taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal ciid mubaarak ciid wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacayga waa cabdullahi cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada beledweyne magaalada beledweyne shalay maanta aad iyo aadaa looga ciiday maanta waa maalintii labaad ee ciidda ciidulfitriga magaalada beledweyne si aad iyo aad u wacan ayaa looga ciiday dhammaan muslimiinta ku sugan caalamka gaar ahaan soomaalida waxaan leeyahay ciidul mubaarak kula caam wa antum bikhayr sanadkan sanadkiisa kale khayr iyo barba- bash- bashbashi barwaaqa allah nagu gaarsiiyo ee run ahaantii ciidan ciidihii hore aad iyo aad ay ugu duwan tahay xagga farxadda xagga isdhexgalka bulshada markii la yiraahdo ciidan run ahaantii ciidihii hore waxay ugu duwan tahay in dadkii dama- dadka ay ku damaashaadaan goobaha dalxiiska loo sameeyey ee aadka u quruxda badan in lamaanayaasha iyo qoysaska ay tagaan si ay ugu soo dalxiisaan halkaas oo ciyaalkana ay fursad iyo waqti ugu soo qaataan goobahaasi